to their back adaa ashqayga adaa xisigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xataafay xaggaaga u jeeda xareerka waraabi xareerka waraabi xaggaaga u jeeda xareerka waraabi adaa axigayga adaa xisigay ah adaaba xasuus bismillahi raxmaan raxiim gal wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka gala wanaagsan dareenka xataafay xaggaaga u jeeda xareerka waraabi xareerka waraabi xaggaaga u jeeda xareerka waraabi jacaylka xogtiisa ma uu helo xaasid xumaan ha u quurin macaan ha xujaynin jacaylka xogtiisa ma uu helo xaasid xumaan ha u quurin macaan ha xujaynin aday xubnahaygu dhammaan u xadrayne aday xubnahaygu dhammaan u xadrayne xaxo xaxo xaxoorin wanaaga
mar kale gal wanaagsan saaxiibayaal qodob aada xasaasiya galabta ee miiskeen oo saaran jecelna halkaan dhegeystayaasha galabta ay nugala faaqidaan balse lambarka barnaamijka oo soo qayb qaada lahaydeen iyo sidoo kale iyo qodobka dawada galabta miiska noo saar intaan u gudbin waxaana gudagelaynaa saaxiibayaal daafarka barnaamijka kusoo dhawaada
waa tahay saaxiibyaal intaas haddaan uga soo laabna daafurka barnaamijka kusoo dhawaada saaxiibyaal barnaamijka aana sii gugelna qodobka dooda galabta miiska inoo saaran jecelna dhegeystayaasha galabta inay nala faaqidaan wuxuu noqonayaa dhegeyste dhagaha fur oo isku day inaad fahanto su-aasha toddobaadka waa su-aasha galabta ee barnaamijka gala wanaagsan su-aasha wuxuu dhacay sideetan adiga oo qof jecel haddii wiil ama gabadh ay ku yimaadaan kuna sheegaan inay jecel dhab ah ku hayaan qofka aad jeceshahay kana codsadan in aad jeceylkooda aad tixgeliso maxaad samayn lahayd haddii aad mar kale ku celsho su-aasha galabta barnaamijka miiska ay noo saaran jecelnahay galabta barnaamijka gala wanaagsan inaan ku faaqidno waxay noqonaysaa adiga oo qof jecel haddii wiil ama gabadh ay ku yimaadaan kuna sheegaan in ay jecel dhab ah ku hayaan qofka aad jeceshahay kana codsanaan in aad jeceylkooda tixgeliso maxaad samayn lahayd lambarka galabta barnaamijka aad uga soo qayb qaadan karta wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon lix haddaa markale ku celsho lambarka galabta barnaamijka aad uga soo qayb qaadan karta wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon lix meel kasta aad joogtaan galab wanaagsan ayaan hawada inka leena saaxiibiyaa waa tahay meel kasta aad joogtaan gala wanaagsan ayaan hawadeen ka leenahay saaxiibyaal su-aasha toddobaadkan had waa su-aasha galabta barnaamijka gala wanaagsan haddii aan ku celsho waxaa suurtagal qaabkan dhegeystayaasha inay saaximin haddaan ku celsho dhegeystayaal su-aasha galabta barnaamijka gala wanaagsan waxay noqonaysaa adiga oo qof jecel haddii wiil ama gabadh ay ku yimaadaan kuna sheegeen in ay jecel dhab ah ku hayaan qofka aad jeceshahay kaana codsadaan in aad jecelkooda aad tixgeliso maxaad samayn lahayd haddii aan mar kale aan ku celsho saaxiibyaal su-aasha galabtii barnaamijka gala wanaagsan aan ku faaqidi doona waxay noqonaysaa adiga oo qof jecel haddii wiil ama gabadh ay ku yimaadaan kuna sheegaan inay jecel dhab ah ku hayaan qofka aad jeceshahay kaana codsadaan in aad jeceylkooda aad tixgeliso maxaad samayn lahayd dhegeystaha ugu hore qadka telefoon ku jiraan sida janskiisa si iyo barnaamijka uga qayb qaato halo asalamu alaikum dhegeyste السلام عليكم wacalaykum salam walaal soo dhawo magaca mishana soo wacayso
magaciiga maxamed barnaamij la socotaa
aa si wacan haya isku duway hadda inaad
waxaan samayn lahaa gabadhaan jecelahay ayaan aadi lahaa waa gartay
Waa- marka kuwaas i yimaadna ada iyagana jecelkooda meeshooda laakiin waxay ku yidhaha jecelkeena noo tixgeli oo iska dhaaf qofkaas aad jeceshahay
yaabu waxay ku leeyihiin jecelkeena noo tixgeli oo iska dhaaf qofka kale oo jecelka u hayso
ma yeeli karo qafkan hore usii jeclaa ee jecelkeeda soo wada socon jiray ayaan wadayna aad iyo aad aa mahadsantaha oo kaaga mahad celinaya sida wanaagsanna barnaamijka uga qayb qaatay meegta aad joogtana gala wanaagsan ayaan hawada in ka leenahay saaxiibayaal barnaamijka gala wanaagsan qaybihiisa hore ayaad wada dhegeysaneysaan oo si toosan kaga imaanaya f m ta siddeetan iyo siddeed dhibish markaatisa halka dadwa caalamkana si toosan nagala socdaan aalada dubenta oo taabska ah ee leefstreamka waa tahay saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan gala wanaagsan ayaan hawadaan ka leenahay dhinaca mid waxaa fadhiya sacdi maxamed cumar sacdi siman oo galabta barnaamijka soo saartay sacdi haye galabtay su-aal aad u adag aan isleeyahay dhegeystayaashu fahamkood ayaa ku adkaa doonta galabta halkan aa usoo saarta dhegeystayaasha
aad ayaa u mahadsantaha xasan waa waa ogahan galabta su-aad baalkii dooda aad walaha u culays badan ayaa miiska noo saaran
laakiin dhegeystayaasha galabta waxay leeyihin su-aashan su-aal caadiya ma ahan oo qofka jawaabteeda badanta ogkaada waxaa adkaa doontaan isleeyahay fahamkeedaba
laga yaabee laakiin qof walba fiiridkiisa ayaa meeshaan ka dhiiban doona kulley
waa tahay aad baa mahadsan tahay dhegeystaha qadka telefoon ku jiraan si jaanskiisa jecelna barnaamijka inuu ka qayb qaato halo asalamu alaikum dhegeyste
aleykum salaam waraxma walaal soo dhawo magaca aamishan soo wacayso
waa nuuro joogto gidhays barnaamij waa la socotaa
si wanaagsan haye soo dhawow
waan dhowahay haddee waxa soomaalidu waxay ku mahmaadaa mudul gubta mudul gubta kama naxo qof asaga wa- wax jeclaa in lasoo jeclaado macnaha maba tixgeli karaba qofku tiisa mashquulkiisaa u yaal meesha u jeclaa iska aadi laha laakiin wuxuu ku dhihi karaa labadeena jecelka waa noo wada qaadi kartaa
maya me laba laabi laba ma laha le waa gartay
saasa aad iyo aad maadsantaa kaaga mahad celinaya sida wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaatay dhegeystayaal waxaa naga xusuustan inaad barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan fariinta gaaban ee sideed afar afar haddii mar kale ku celsho dhegeystayaal galabta barnaamijka waxaa uga soo qayb qaadan kartaan wicitaanka tooska lambarka shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon iyo lix haddii mar kale ku celsho lambarka barnaamijka wicitaanka tooska uga soo qayb qaadan karta wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex laba sideed soddon iyo lix meel kasta aad joogtaan gala wanaagsan ee hawadeen ka leena saaxiibayaal tagsi meesha barnaamijkaasna waxaa uga soo qayb qaadan kartaa fariinta gaaban ee sideed afar afar haddii aan mar kale ku celsho saaxiibayaal fariin qoraalka barnaamijka waxaa uga soo qayb qaadan kartaa fariinta gaaban ee sideed afar afara waa tahay galab wanaagsan ayaan hawadan kalena saaxiibayaal qaybihii hore barnaamijka galab wanaagsan ayaan wada dhegeysanaysan oo si toosan kaga imaanaya f mta siddeetan iyo siddeed dhibic shan marka hartada halkaad adigu caalamkana si toosan nagala socdaan aalada tubinta tooska lefa streamka meegta joogtan galab wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay dhege- dhegeystayaal aad fara badan ayaa qadka telefoonka soo buux dhaafinaya jecelna barnaamijka inay galabta ay ka qayb qaataan dhegeystaha qadka telefoon ku jiraan sidii jaaniskiisa halo asalamu alaikum dhegeyste halo asalaamu calaykum walaal soo dhawo magaca bishan soo wacayso odaa iska fogin aladda naga dhegeysanayso haddaa barnaamijka la socoto kusoo dhawo
waa ku dhawaay waa lasoo joogto dowlada cayad haye barnaamij haddaad la socoto qodobka dooda guda gal walaal dhegeystayaas maqaadka telefoonka ayaa ka go-ay waraajinaya barnaamijka dib uga soo qayb qaadan doona meel kastaa joogtaan gala wanaagsan ayaan hawada aan ka leenahay saaxiib yaal barnaamijka gala wanaagsan ayaa wada dhegeysanaysaan oo si toosan kaga imaanaya sideetan iyo sideed dhibic shan markaarta soo nagala socotaan cadaada iyo degenada ku dhow dhow halkaad adigu caalamkan ay si toosa nagala socdaan aalada dibinta tooska ah level salimka meel kastaa joogtaan gala wanaagsan ayaan hawada aan ka leenahay saaxiibayaal kayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehel
waxaa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan ayaan leena meel walba ood naga maqal dhegaysanaysin hadda dhegaystaha qadka ku jira iyo jaaniska hallo salaamu calaykum dhegayste walaal magacaaga halkaan naga soo wacaysid
Maxsimo kaala soo hadlaysaaraaley sidee barnaamijka waa la socotaa
si wanaagsan haddaa barnaamijka la socota gudagal aniga waxaan dhihi lahaa bangadiisa fikirtay aniga qofkaas wax jeceyla lama qabsan qofkii hore aan awal jeclaan ku helsanaa waayahay qofkaas hadduu jacaylkiisa kusoo bandhigta amaba isagu markaas kuu baahan yahay ma la diri lahayd simanay
Waa- aniga qofkii hore aan ku helsanaa qofkan qalbi wax jecel qof kale ma qaado
waa taa hadda umahadsantaha siman dhegaystaha sida quruxda leh ee barnaamijka oo soo qayb qaatay aad ayuu umahadsan yahay dhegaystayaal meel walba oo joogtiin galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenaha
jacaylkan wadaafinayno macaanay uwanqanayno way dhankayga ka widmi maayo ciddaha dhaqankeenna waala anigu weydayni maayo cidiyo wadankan ku faano waraaqo ku doorsan maayo
waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan ayaad leenaha meel walba oo nagala soo xiriirtiin haddana dhegaystaha qadka ku jira iyo jaaniska hallo salaamu calaykum dhegayste aad ayaa waxuna dhegaystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay balse dhegaystaha xiga hallo salaamu calaykum dhegayste calaykum salaam warahmatullahi walaal magacaaga halkaa wabarakaatu naga soo wacaysid
wala waa sawirnaa aan kaa soo wacaya deegaanka lamaweydu barnaamijka waa la socotaa galabta
si wacan si wacan gudagal
walaale haddaan macnaha ra'yigay ka hadlo qafkii hore macnaha jacaylka aan la soo wadi jiray ayaan tixgelinaya
ka waran qofkaas hadduu qofkan dambe ee jacaylkaaga dib uga soo b- biro oo kuu soo bandhigta jacaylkiisa maxaad mala celin laheed ayaad leedahay
maya hadda qafka bannigeed ma lahan marka qafkii hore jacaylka aan soo wadi jiray ayaan tixgelinaya
aad ayuu umahadsan yahay dhegaystaha sida quruxda leh ee barnaamijka uga qayb qaatay dhegaystayaal galab wanaagsan ayaa idin leenahay dhegaystaha qadka ku jira iyo jaaniska hallo salaamu calaykum dhegayste
waalaikum salaam waraxmat walaal magacaaga halkaa naga soo wacaysid
sida joogto xaafada kafaalo barnaamijka waa la socotaa
meeshiiana baay haye gudagal
haba ani fikrada hadaa ka jirto waxaan dhihi lahay qofkii hore oo jeclaay aanba ku adkaysanaa maahane qof qof hadda siyaada waxba lama qabteen waxaad dhihi lahda qofka noloshaa dib uga soo biira wax garaba ma aanan siiyeen
yaa baayo
qofka noloshaa dib uga soo biira wax garaba ma aanan siideen saas waan filayaa
haa may maana qofkii hore ku adkaysanaa qofkii hore qofkii adkaysanaa jacaylka sidiisa mataalana ma ogtahay okay laakiin waxaa jirtaa sida qofkaas adigu aa u jeceshahay inuu qofkan ku jecel yahay isagana oo sidaa isaga uga daba dhimanayso adigna kaaga daba dhimanaya laga yaabaa maxaad dhihi lahayd
maya aniga nafteeda midkay ku kalsoon taha raacidaa maadaama jacaylku wax saalan uu sanayn waaya aad ayaa umahadsan tahay dhegaystaha sida sharafta ee barnaamijka uga qayb qaatay galab wanaagsan ayaa idin leenahay meel walba oo naga maqal dhegaysanaysiin jacayllayla qimayo jacayllayla qimaye markay laba isa egtaba waxay laabtuma ooda markay laba is egtaba waxay laabtuma dhegaystayaal galab wanaagsan ayaa idin leenahay dhegaystaha qadka ku jira haddaan jaaniskiisa siiyo halo salaamu calaykum dhegayste
waalaikum salaam walaal magacaaga halkaa naga soo wacaysa
magaco nijmo u joogta cadaado najam barnaamijka waa la socotaa galabta
si wanaagsan walaashe haddaa la socotid gudagal
ani waxaa lahay jacaylka cusub aan soo dhibay ilaa nolosha cusub
nolosha cusub jacaylka ahaa soo dhaweylahaad laakiin jacaylkaaga hore waa ka hadlahayd
Mhm, nolosha cusub soo dhawo maqlina way istaani markiisa jacaylkaygaa soo dhibi jira jacaylka cusub adeer
okay najma haddaa ku weydiiyo haddaad jacaylkaaga hore ka hartid sababta ah kan usoo dhaweynaya maxay taha
nolosha cusub la soo dhawo ilaa mar kasta waxay noqotaba
aad ayaa umahadsan tahay dhegeystahaas aad ayuu umahadsan sida quruxda le ee barnaamijka uga qayb qaatay xasan dhegeystayaaalka galabta waxay leeyihiin anagu maba qaarkood waxay leeyihiin dhegeys maba rabnoba jacaylka hore oo wax laga qashdhaca waa jacaylka cusubaan soo dhaweyn lahayn maxaad ka leedaha
wallaahi sacdiyo cajiib waay qofka waxaduu yidhaha jaceylkii hore aniga halkaas ayaan uga tegayaa markii qofkan cusub nolosha kusoo biray ama aan barsho wadaagno qof kasta maaragtay aragti ayuu leeyahay laakiin aniga waxaas leeyahay macquul ma ahan mana suurtagelisaba
waatay walaa dhegeystayaalku waa qof qol- qof walba dooqiisa oo galabta meeshan uga hadlayaa laakiin dhegeystaha qadka ku jira haddaa jaaniska siiyo markaan halo salaamu calaykum dhegeyste walaal magacaaga meesha naga soo waceysid
waa cabdiraxmaan iska duceli barnaamijka waa la socotaa
ah si fiican soo dhawow googal barnaamijka
waan ku dhawaa walaale laakiin aniga waxaan samayn lahaa maadaama qof aan jecelahay sida aan ugu jecelahay si lamida waa laga yaabaa inuu qofkaas asaga uusan ii jeclayn sooma
okay
laakiin qofkaan dembiga la soo qofsado asagu iiba soo budhashay inaan jecelahay qofkaas aanu tixgelin lahaa soo dhaweyn lahaa sooma labada jaceyl adigu midka dambe aad soo dhaweyn lahayd
ah midka dambe oo nolosheeda inuu qayb ka noqdana jecel anigana si aad ii jecel lagama yaabo inuu iga tago laakiin qofka anigu aan jecelahay waxaa laga yaabaa inuu igaba tagaba soo maahan uu yidhaa igaba baxaba saas aawadeed baan midkaan soo dhaweyn soo soo ma dhici karto qofkaas asaga xataa inuu ku jeclaa markii horeeto oo labada qof ba isku kaa jecel yihiin
maya hadday isku kay jecel yihiin bal horta qofkii qofna waa qof asagu naftiisa usoo badhigay inuu ku jecel yahay qofna waa qofaa laga yaaba adigu inaa ku
aad ayaa umahadsan tahay dhegeystaas ayaad umahadsan aad ayuu umahadsan sida sharafta leh ee barnaamijka uga qayb qaatay dhegeystayaal meel walba oo joogtiin galab wanaagsan ayaa idin leenahay markana dhextaalkii barnaamijka kusoo dhawaada aadan dhaawac qabin dib hawyeeraanine waadi dhaaftaya maalesii dhaweyd kuma dhimin waxbe waad dhaalante aadan dhaawac qabin dib hawyeeraanine hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuftiyo oy dhameewarto hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuftiyo oy dhameewarto kama dheeriyo waan kugu dhowee dhankee kamara miyan kugu dhegaa kamadheriyo waan kugu dhowee dhanke kamara miyan kugu dhegaa
waad igu dhagtaho igu dareeranto idhalaalise igu dheetaho dhabarkiyo gacmaha dhudiga dhigte waad igu dhantaho igu dhereeranto idhalaalise igu dheertahood dhabarkiyo gacmaha dhudiga dhigte dhankaad eegtaa iyo dhinacii kastaba oo jacayl dhaabe
dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan ayaa idin leenahay markaana dhegeystaha qadka ku jira iyo jaaniska
jacayl dhaabe halo salaamu calaykum dhegeyste
calaykum salaam waraxmatulla walaal magacaaga halkaa naga soo waceysid
dhigaba faa'iidada aan ka baaraale sumicaan barnaamijka waa la socotaa galabta
waa la socda gudagal
aniga tan gudagalo midka dambe aan ku haysana
sabab aad jacaylkaaga hore uga haraysaa siman ay eed midka dambe aad had- aad ku raacaysaa
midka dambe aniga soomaaliga jeceliya kaas hore in iga taga laga yaabo simanay soo lagama yaabo haddaad kan sidaas kale u jeclaato inuu kaa tago jacaylkaaga hore maadaama kasoo hartay
wax dadka aan soo ganaa kaga soo laabana
waxaa tahay siman aad iyo u mahadsan tahay dhegaystayaal meel walba oo joogtiin galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenaha dhegaystayaal galab wanaagsan ayaa hawada idinka leenahay mar kale markana dhegaystaha qadka u jira haddaan jaaniska siiyo halo salaamu calaykum dhegaysta
وعليكم السلام ولاashee walaal magacaagii halkaa naga soo wacaysid
waa igraan akaalika xariya saxaafadda bakeen igraan barnaamijka waa la socotaa
si wanaagsan gudagal
abaa aniga horta sideeda kunaan borte waxaa hal qof jeclaamaa marka hore laakiin si jecel hore iyo jecel dambe kala xiisa badan soo maahan qofka hore aa u jecleed uu waa taqaan soo maahan laakiin qofka dambe inaa la socotaa fiican marala socod soo dhaweey qofka dambe aad soo dhawey lahaad miyaad leeda marka kaanay
haa nolosha cusub maxaa qofka dambaa soo dhaweynaya ugu horeen laakiinse ani qof hadi nagu shukaansadeen mana la socdeen mana jeclaan haddaan jeclaado xitaa ma u sheegeen xitaa inaan jecela
qofka dambe maadaama aad la socotid jacayl haddana ma u sheegateen sabab laakiin see ula soconaysa qofka haddaadan jacayl asagu kusoo bandhigto haddaad adigana jacaylka sidoo kale adiguna aadan jacaylkaa usoo bandhigan hadduu hadduu ii soo bandhigto macnaha waa ka aqbala laakiinse ani inaan jeclaa ma u sheeg haddaa dhimanaysa dheeraysa waa liska duwa soomaa laakiin ninka haddaa jecesha ku ogaado nimankaba hal naag ma shukaansadeen dhowrna ayaa shukaansadeen soomaa
aad ayay u mahadsan tahay igraan sida quruxda leh ee barnaamijka uu qayb qaatay dhegaystayaal meel walba oo joogtiin galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay
muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka gashii nabi yuusufe markaan ku helaan nasto karaysten intaa qabe muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka dhashii nabi yuusufe markaan ku helaan nasto karaysten intaa qabe niyadiya qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo laha waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho noloshaydaho
waxaa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan ayaa idin leenahay markaan dhegaystaha qadka ku jiray haddaan jaaniska siino halo salaamu calaykum dhegayste walaal magacaagii halkaa naga soo wacaysid
adaa rajada gadis barnaamijka waa la socotaa
haa soo dhawoow
gudadaan gudadaan waxaan leeyahay midkii hore iyo midkii dambe hadii mid qaar qaar usoo aa jecel haduu mid kale yaraa waxaan dhihi lahay maka aqbalaan
jacaylkaas dambe ma aadan aqbashan ayaad dhihi lahaad
maka aqbalaan
waxaa tahay adi u mahadsan yahaa dhegaystayaas sida fikradiisa uu barnaamijka uga qayb qaatay dhegaystayaal meel walba ood naga maqal dhegaysanaysiin galab wanaagsan ayaa idin leenahay
muunahay nolosheedii arkay in qiroobi ja'ay ilaa anted lama nastay hadday naleeyahay adeeduna leeyahay nuurkii dunida ifyay muunahay nolosheedi in qiroobi ja'ay ilaa anted lama nastay hadday naleeyahay adeeduna leeyahay nuurkii dunida ifyay
waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegaystayaal barnaamijka qaybihiisa dambe ayaa isla sii saqaynaa la- balse markaan haddaan ku celiyo dooda galabta miiska noo saaran waxay noqonaysaa adiga oo qof jecel haddii wiil ama gabar uu ku yimaado kuuna sheegto in ay jacayl dhab ah kuu hayaan qofkaaad jeceshahay kaana codsadan in aad jacaylkooda tixgeliso maxaad ku samayn lahayd haddaan mar labaad qodobka ku celiyo waa adiga oo qof jecel haddii wiil ama gabar ku yimaado kuna sheegto j- in ay jacayl dhab ah kuu qabaan qofka aad jeceshahay kana kana codsato in aad kana codsadaan in aad jacaylkooda tixgeliso maxaad samayn lahayd dhegaystayaal meel walba oo joogtiin galab wanaagsan ayaan leenahay balse dhegaystaha hadda qadka ku jira aan jaanisku siiyo halo salaamu calaykum dhegayste halo aad ayaa uga xuna dhegaystahaasna qadka telefoonka ayaa ka goy balse dhegaystaha xiga halo salaamu calaykum dhegayste asalaam waraxma walaal magacaaga halkaa naga soo wacaysid
magacayga waa sacdiye oo joogta barkiin sacdii barnaamijka waa la socotaa
si wanaagsan qodab xasaasiyaha galabta miiska saaran waa ujeednaa qodobkan xasaasiga ah, dhagaystayaalku waa isku khilaafsan yihiin sacdii waxay leeyihin qaarkood ee, annaga jacaylka dambaan qaada lahayn qaarna waxay leeyihiin jacaylka hore ayaan wada lahayn hore u wada lahayn maxaad ka leedahay sacdii bal fikradaada galabta halkan ka dhiibo
wallaahi kuwa dhahayo jaceylkayga dambe aan tixgelin lahaa kuwaas waxaan filaya way qaldan yihiin waa tahay maxaad adigu samayn lahayd fikrad ahaantaadaba
inkastoo soomaalida boqolkiiba toddobaatan ay dhayb badan yihiin sodonka soo hartana kuwa beerta lagu tiriyo haye
aniga waxaan raaci lahaa midkaygii hore waayo midkaygii hore ayaan aqaanaa waxa uu yahay kan dambe ma aqaana waxa uu yahay waa tahay sacdiyo adigu waxaa laga yaabaa inaad adoo qofkaaga la socotid waayo dooq wuu dhib badan yahay inaad qof kale ka heshid oo jeclaatid sida nafsadaada adigu kamatalanka aad samayn lahayd waxaa laga yaabaa qofkan inuu ku jecel yahay si dhabanana kuu jecel yahay qof kalena adigu aad jeceshahay maxaad dhihi lahayd qofkaas jacaylkiisa waan la diri lahaayo wax walba oo qaba kamaana aqbaleen
wallaahi inkastoo dunidan ay wareer ayada dhanba ay wareer tahay maaragtay damaca wuu iska jiri karaa waayo wiilo iyo gabdho maxaa la iskugu abuuray misna dhalinyaro loo yahay haddaan istamay karin
waayahay aad ayaa sacdiyo u mahadsan tahay sida sharafta leh ee barnaamijka uga qayb qaadatay dhegaystayaal meel walba oo joogtiin galab wanaagsan oo wacan ayaan hawada idinka leenahay
indhadeeqay ku aawe ku aawe indhadeeqay ku aawe ku aawe indhadeeqow ku himide waykanka indhadeeqow ku himide waykan indhadeeqay ku aawe ku aawe indhadeeqay ku aawe aawe aawe indhadeeqow ku himide waykanka indhadeeqow ku himide waykan haawe abarsadee daayuru ku abarsadee awadayaan ulriimaya ulriimaya ulriimaya nafta ku himan hadmad macanoo bixi alaykii hurdada aniguma amlado hey awada aniguma amlado hadmadoo bixi ahawaya barsade daayuu kuwa barsade awadaayaan ulriimayaa ulriimayaa ulriimayaa nafta ku hidman hadmad macano
waa tahay saaxiib saaxiibyaal meelkasaa joogtaana galab wanaagsan ayaan hawdeen ka leenahay saaxiibyaal qeybihi dambe barnaamijka galab wanaagsan ayaana ku seesaqaynaa dhegeystayaal aad fara badan ayaa qadka telefoonka soo buux dhaafinaya baahdaan dhegeystayaasha aan dib u xusuusiyo qodobka dooda galabta miiska inoo saaran wuxuu noqonayaa dhegaysta adiga oo qof jecel haddii wiil ama gabadh uu ku yimaado kuna sheegaan inay jecel dhab ah ku hayaan qofka aad jeceshahay kana codsadan in aad jecelkada tixgeliso maxaad samayn lahayd haddii aan markale ku celsho qodobka dabada galabta miiska saaran oo dhegeystayaasha galabta eh ay ku faaqidayaan barnaamijka galab wanaagsan wuxuu noqonayaa adiga oo qof jecel haddii wiil ama gabadh ku yimaada kuna sheegaan inay jecel dhab ah ku hayaan qofka aad jeceshahay kana codsadan in aad jecelkooda aad tixgeliso maxaad samayn lahayd lambarka galabta barnaamijka uga soo qayb qaadan karta wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon iyo lix haddaan markana ku celsho lambarka galabta ee barnaamijka uga soo qayb qaadan karta wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon iyo lix meel kastaa joogtaan galab wanaagsan ayaan hawdan kalena saaxiib yaal qaybiyo dambe barnaamijkan aan ku saasaqaynaa balse dhegeystayaasha aad u fara badan ayaa qadka telefoonka soo buuxa dhaafinaya dhegeystaha qadka telefoon ku jira iyo sacdiyo
aad ayaa u mahadsan tahay xasan dhegaystaha qadka ku jira iyo jaaniskiisa halo salaamu calaykum dhegayste aad ayaa uga xunahay dhegaystahaasna qaadka telefoonka ayaa ka go-ay mar labaad la soo qabsa ayaan ku leenahay haddana dhegaystaha xiga iyo jaaniska aad baa uga xunahay dhegaystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay balse dhegaystaha xiga haddaan jaaniska siiyo halo salaamu calaykum dhegayste aad ayaa uga xun dhegaystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay galabta waxaa dhiniciga bidix fa bidixa idhaahdee fadhiya xasan oo barnaamijka dhinaciisa dhinaci dhinaciga bidixiga la daadihinaya xasan axmed maxamed xasan kusoo dhawow barnaamijka galabta bal adiga dooda markaan kugu soo wajahantahay iska iskaga difaacda lagaa rabaa
waa tahay horta aad baa umahadsanta sacdiyo adigii dhegtaashaga galabtay aad iyo aad iyo ayaa umahadsan tihiin galabtay qodobka miiska saaran waa qodob aad u xasaasi ah oo dhegeystayaashu ay aragtiyo kala duwan ay ka bixiyeen marka qodobku galabtay aad ayuu xasaasiya waana dhawaay
waayo haddaad dhinacaaga fikradaada galabta uga dhiibato maxaad dhihi lahayd xasan oo jaceylkaas maxaad ku micnay lahayd adugu
jeceelka aan is leeyahay jeceelka adoo qof jecel oo qof ha- maaragtay haysto allaha sawada hadduu qof kale inta dib uu kugu yimaado ku yidhi waa ku jecelahay horta qofka dibkaa yidhi waa ku jecelahay run iyo been labadaba mid u badi laakiin aniga waxaan u qabaa qofka aad maarata raaci lahayd ama ku yidhaa ii tixgeli jeceelkii anigu qofka dambe jeceelkiisa ma tixgelin sababta waxaan u arkaa inuu yahay laablakaac midda kale waxaan u arkaa inuu yi- inuu maaragtay uu yahayba jitaabo oo ii jitaabin inaan qofka hore aan si dhawa u jecel lahay iyo in jeceelkaas uga yahay dhalanteed saas daraaddeed marka gaashanka ayaan durur lahaa qofka dambe jeceelku isoo bandhigto
waayo xasan oo ka war hadduu jaceylkaas mid dhaba yahay ma waxaad dhihi kartaa qofkaas jaceylka uu kuu soo bandhigtay haddaa adigu aad matalan aad ka soo qaaddo inuu mid oo dhalanteed uu yahay ka war hadduu mid dhaba kuu qabo qofkaasi
mid dhaba ha ahaado laakiin waxaa suurtagala inuu beenba u badan yahaba sababta mataqana soomaali waa las yaqaanaa intaba waa lasfahmayaa jeceelka markii la orado qof jecel ama qof ku haysta ama qof la socdo had qof kale wuxuu kuleeyahay waa ku jecel ama waa kuu dhimara naftaada iga bixi rabta marka saas daraaddeed anu jecelkaas waxaan arkaa mid jitaaba uu yahaba qofkaas aad hore ula socoto inaad jeceshahay iyo inkaan lagu kala jitaabinaya saas daraaddeed aniga maba isoo galinba
waayahay galabta doodaas xasan wuxuu ka difaac adigu iskaga hayaa oo oo iska difaacaya jaceylka dambe balse markaan haddaan dhagaystayaalka qadka ku jira usoo laabano dhagaystaha qadka ku jira haddaan jaanis ka siiyo halo salaamu calaykum dhagayste walaal magacaaga halkaa naga soo wacaysid barnaamijka waa la socotaa galabtee gudagal ka waran qofkaas dambe hadduu jaceyl kuu soo bandhigto oo jaceyl xanuun badan uu haya kama aqbalan ayaad dhihi lahayd miya soo lagama yaabo qofkii aad jeceshay inuu hadhow kaa tago qofkii adiga adiga kusoo jeclaadana adiga diiday haddaad maxaad iska dhihi kartaa waa tahay dhegaystahaas aad ayuu umahadsanyahay sida quruxda leh ee barnaamijka uga qayb qaatay dhegaystayaal meel walba oo joogtiin galab wanaagsan oo wacan hayaa hawada idinka leenahay
xurbiya garashiyo wanaag xaq dhowr wacan iyo dulqaad hidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye noloshiyo wanaag xuruur wacan iyo dulqaad hidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan ayaad leenahay mar labaad iyo mar saddexaad bal ah, dhegaystaha qadka ku jira iyo jaaniskiisa halow salaamu calaykum dhegayste walaal magacaadii halkaa naga soo wacaysid magacaaga ku celi mar labaad caashi barnaamijka waa la soctaa gudagal
aniga diyan guda galab su-aalka dambe ima aqbalay mid yooraan wada lahaa
waayahay caashi ka war hadduu qofkaas dambe si si dhaba kuu jecel yahay laga yaabay inuu qofkaasi kaa maarmin waxda ilaah jacaylkiisa uun ku dayri lahaaye
may may marnoolka ma aqbaleen
aadaya u mahadsan tahay caashi sida quruxda le ee barnaamijka uu qayb qaatay dhegaystayaal meel walba oo joogtiin galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa
waa tahay dhegaystaha xiga markan haddaan jaaniska siiyo halo salaamu calaykum dhegayste walaal magacaaga iyo halkaa naga soo wacaysa adoo codkaaga saro kor u qaadaya
ayaana laawiin ka soo waxay walaal ayaan barnaamijka waa la socotaa si fiican walaal soo dhawow ayaan maxaad galabta dooda miiska saaran ka dhihi lahayd
waxaa dhihi lahaa in loo jacayl waxaa dhihi lahaa midkii hore ayaa qaada lahaa aniga.
sabab haddaa qofkaas dambe uu si dhaba kuu jecel yahay ma waxaad dhihi lahayd jacaylkiisa ma aana aqbalan oo jacaylkii hore hore usii wada lahaay
ma midka anan mama ka saayo hadduu kusoo dhiirin waayo lama aqaan rii beexda inteeda hadee midkii hore ayaa qaada lahaa waa qalin
oo lagama yaabo qofkaan inuu ku jecel yahay weliba in badan oo ku jeclaa laakiin intaas oo jacaylkiisa kuusan badhigin inta qofkaan uu ku jecel yahay in ka badan oo ku jecel yahay ma aduu jeceshahay
ma midkii hore ana loola dhiseen haddaaba ka haraaya midkii hore oo jacaylkayga hore haddaa ka haraa midkii hore aan la dhiseen walaal
aad ayaa u mahadsan tahay dhegaystaha sida quruxda le ee barnaamijka uu qayb qaatay aad ayaa u mahadsan yahay dhegaystayaal meel walba oo joogtiin galab wanaagsan oo can ayaa hawada idinka leenahay aan ku helay
waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan ayaa idin leenahay markaanse dhegaystaha qadka ku jira haddaan jaaniskiisa siiyo halow salaamu calaykum dhegayste walaal magacaaga halkaa naga soo wacaysid xamdi barnaamijka waa la socotaa kusoo dhawow maxaa doodan galabta fikradaada uga dhiiba lahayd
aha anuu waxaa haddaa sadexdii meesha ka dhigto gabaygii hore aan la socona
maxaa sababi kara inaad jacaylkan dambe aqbali weyso xamdiye oo jacaylkaaga hore sii wadato maadaama qofkan uu si dhaba kuu jecel laga yaabo inuu ku jecel yahay maadaama dadka qaar ay leeyihiin jacayl qayaama inuu yahaaba laga yaabo ma aamineyno aduu maxaad dhihi lahayd
ma k- ka- kan kan dambe waxaa laga yaaba horta been inuu sheegaa laga yaaba
aad ayaa mahadsantahay xamdi sida quruxda le ee barnaamijka oo qayb qaadatay dhegaystayaal galab wanaagsan ayaa idin leenahay meel walba ood naga maqal dhegaysanaysiin dirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xubkii qurxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku ku xaqiri kartaa
waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay balse markan haddaan jaaniska siiyo dhegaystaha khadka ku jira halow salaamu calaykum dhegayste halow salaamu calaykum aad ayaa uga xunaha dhegaystahaasna khadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegaystayaal galab wanaagsan ayaa idin leenahay dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaa isla sii saqaynaa balse markaan dhegaystaha khadka ku jira iyo jaaniskiisa halow salaamu calaykum dhegayste walaal magacaaga ayaa halkaa naga soo wacaysid adoo goobta dabaysha kaaga socota iska fa- ka fogaanaya fartuun barnaamijka waa la socotaa gudagal jacaylkaaga hore ayaa sii wada lahayd maxaad dhe- jacaylkan dambena waa iska diri lahayd saas ayaan filaa fartuun waa tahay aad ay umahadsan tahay dhegaystaha sida fikraddiisa oo barnaamijka uga dhiibtay dhegaystayaal galab wanaagsan ayaa idin leenahay
inayahay dooqiyo kalgacal ayaa igu kaa daro dushaan kaa eegan jiray dumarna waan ku jelahay inayahay dooqiyo kalgacal ayaa igu kaa daro dushaan kaa eegan jiray dumarna waan ku jelahay adaan duuriya habeen dareenkay kula jiraa runtaydina bayla sheege macaan adahay daraagan aadaanka kaba dhacee Siyadan duuriya habeen, dareenkay kula jiraa. Runtaydina bayla sheege, macaan adahay daraan, aadaanka daba dhaceen.
waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan ayaa idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaad balse markaan dhegaystaha khadka ku jira haddaan jaaniskiisa siiyo halow salaamu calaykum dhegayste aad ayaa uga xunahay dhegaystahaasna khadka telefoonka ayaa ka go-ay mar labaad kusoo laabo ayaan ku leenahay dhegaystayaal galab wanaagsan meel walba oo maqalka radio cadaawad idinka soo gaarayo haddana barnaamijka qaybihiisa dambe ayaa isla sii saqaynaa dhegaystayaal balse dhegaystaha khadka ku jira iyo jaaniska halow salaamu calaykum dhegayste walaal magacaaga halkaa naga soo wacaysid aad ayaa uga xuna dhegaystahaasna khadka telefoonka ayaa ka go-ay
miyaadan jirto baxshayo lahayn dabiri damqadaad dadnimo kugu leexsanay inaba idirinaxay
waa tahay dhegaystayaal barnaamijka qaybihiisa dambe ayaa isla sii siqaynaa waxaan filayaa hal iyo labo inaan jaaniska sii doono dhagaystayaalka hadda dhegaystaha qadka ku jira ayaa jaaniskiisa halow salaamu calaykum dhegayste
waaleykum salaam walaal magacaaga halkaa naga soo wacaysid
magacayga umeemo joogta galbeed barnaamijka waa la socotaa
si fiican gudagal haddaa galabta dooda miiska noo saara aada la socotid
ani waxaa qaadan lahaa laba jecel midka dambe
jacaylka dambe ayaad qaadan lahayd jacaylkaaga hore waad ka hari lahayd laakiin sababka laakiin jacaylkaaga hore sababta inta uga harta midka dambe u qaadanayso maxaa waaye
soomaalida waxay dhahday wixii wixii caalamkaa jecel marka jecelka hore waa dilayda midka hore qaadanaa midka loo qaadana waxaad dhihi lahayd jacaylka cusub ayaa anugu qaadan lahaa jacaylkii horena maba waba ka hari lahay kaas
si fiican waxaa tahay iyo mahadsan yahaan dhegeystaha sida sharafta leh ee barnaamijka uu qeyb qaatay dhegeystayaal galab wanaagsan ayaa idin leenahay qeybihii dambe ee barnaamijka ayaa isla sii saqaynaa dhegeystayaal hal waxaan filayaa hal dhegeyste ka badan inaana jaaniska sii doonin waa tahay markana dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jaaniska sii doonaa halow dhegeyste halow asalaamu calaykum dhegeyste
Maxay-
aada ayaa ugu xunaha dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay
miyaadan jirtu baxshayugu bahaynta biniidam qadaraad dadnimo kugu leexsanay inaba itirinaxay
waa tahay dhegaystayaalla barnaamijkii galabta intaas ayaan kusoo gabangabanaynaa tan iyo intaan barnaamijka dambe waxa aan idhaahday halkan barnaamijka galabta idinkala socodsiinaya anigoo ah sacdiin maxaa cumar iyo xasan axmed maxamed waxaan leenahay intaan barnaamijkan midka xiga ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
gardaboodayse barka loo tabay wadibeye dhushay ma isbaran karaa Dirimoy walaal Ta iska bare anna berta jiyo bugo